magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa laga daahfuray isbitaal cusub oo dhowaan laga hirgeliyey magaaladaasi kaas oo lagu magacaabo heegan hosbitaal isbitaalka heegan oo ka mid noqonaya isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada baydhabo ayaa qaban doona adeegyo caafimaad oo qaarkood loo aadi jiray magaalada muqdisho ee caasimada dalka daafurka isbitaalka oo ay kasoo qayb galeen marti kala duwan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay maamulaha guud ee isbitaalka hiigan doctor mahad maxamed ibraahim waxa uuna faahfaahiyey adeegyada caafimaad ee uu isbitaalku u bixin doono isbitaalka qoladan diyaarsiyaa qaar oo takhasus ah takhasusyaasha shan duwan ilaa iyo lix takhasus ah iyo kuluro kala doonan waliba kulada ururada guud dhakhtarka cudurada guud dhakhtarka dhalinyada guud iyo dhalinyada leysarka dhakhtarka caruurta dhakhtarka haweenka dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka iyo intiida oo hadda laga maqan wadada ku xirantay oo wadada ku xiranti osunan iyo biladan abilaahi era intaasaa bilaahi er ku qeyb kala doonta iyo dhakhtarka dhakhtar emergency e labaatan iyo afar saac la helo doona bilaahi er dhanka kale qaar ka mid ah martida kasoo qeyb gashay daafurka isbitaalka ayaa soo dhaweeyey furitaankiisa iyagoo sheegay in baahi weyn loo qabay isbitaalkaasi
doctor mahad runtii muddo ku dhow toddoba sano bilooyin ay ka dhiman yihiin ayuu wuxuu ku howlgalayay uu ka shaqaynayay isbitaalka weyn ee jasiira specialista hosbital dictoorka wuxuu runtii ku lahaa door aada muhiim u ah wuxuuna ahaa ama uu ciyaarayay laba door oo aada muhiim u ah dooda koowaad wuxuu ahaa inuu ahaa dhakhtar sarjiana general sarjiana labariscopic iyo obin labadaba sameynayay
hadhoora aan guud ahaan ka shacab ahaan ka mas-uuliin oo xaruumo waxbarasho ama xaruumo aqoon-yahanna ama xaruumo wadada magaalagu fadaha ku tirsan ahaanna handhowayana bulshadana aan ka baaqaane inin laku faa-iideysado fursadaasi quality isbitaalkana maan ka baaqaane tmnacosde inin la hoqaaqudi karo tayada qalab ahaan aqoon ahaanna agaasimaha isbitaalka aljaziira tiyaati sharaxaayo dictor mahad